mahmaahyadii cutubka labaatanaad kamri waa dad quursade waxa lagu sakraamona waa qaylo kiciye oo ku alla kii ku qaldamaana caqli ma laha boqorka cabsigeliddiisu waa sida libaaha cidiisa oo ku alla kii ka xanaajiyaa naftiisuu ku dembaabaa nin inuu dirir ka joogsado waa u sharaf laakiinse nacas waluba wuu ilaaqtamaa kii caajis ahu qabowga aawadiis beer ma jeexo oo sidaas daraaddeed wakhtiga beergoyska wuu baryootami doonaa oo waxba ma heli doono talada dadka qalbigiisa ku jirta waa sida biyo gun dheer laakiinse ninkii garasho leh ayaa ka soo dhaansan doona dadka intooda badanu waxay naadiyaan raxmaddooda laakiinse nin aamin ah bal yaa heli kara ninka xaqa ah oo daacadnimadiisa ku socda carruurtiisu way barakaysnaadaan isaga dabadiis boqorkii carshiga garsooridda ku fadhiyaa indhihiisuu sharka oo dhan ku kala firdhiyaa bal yaa odhan kara qalbigayga waan nadiifiyey oo dembigayga waan ka daahirsanahay miisaanno kala cayn ah iyo qiyaaso kala cayn ah labaduba rabbiga waa u karaahiyo xataa ilmo yar waxaa lagu yaqaan faliimihiisa inuu shuqulkiisu daahir yahay iyo inuu hagaagsan yahayba dhegta wax maqasha iyo isha wax aragtaba labadaba rabbigaa sameeyey hurdo ha jeclaan waaba intaas oo aad caydhowdaaye indhaha kala qaad oo cuntaad ka dhergi doontaa kan wax iibsadaa wuxuu yidhaahdaa waa xun yahay waa xun yahay laakiinse markuu tago ayuu faanaa waxaa jira dahab iyo luul badan laakiinse bushimihii aqoon lahu waa jawharad qaali ah kii qof qalaad damiinta dharkiisa ka qaad oo markuu shisheeyaal damiinto isaga rahmad ahaan u haay cuntadii khiyaano lagu helaa dadka way u macaan tahay laakiinse dabadeed afkiisa waxaa ka buuxsami doona quruurux qasdi kasta waxaa lagu taagaa talo oo waano wanaagsan ku dagaalan kii sida mid xam badan u werwareegaa wuxuu daaha ka qaadaa waxyaalo qarsoon haddaba sidaas daraaddeed kii bushumihiisa kala qaada ha ku darsamin kii aabbihiis ama hooyadiis caaya laambaddiisa waxaa lagu bakhtiin doonaa gudcur dam ah dhaxalkii markii hore degdeg lagu helay ugu dambaysta ma barakoobi doono ha odhan shar baan ka abaal gudayaa rabbiga sug oo isna wuu ku badbaadin doonaa miisaanno kala cayn ahu rabbiga waa u karaahiyo oo kafaddii khiyaano ahuna ma wanaagsana nin socodkiisu waa xagga rabbiga haddaba sidaas daraaddeed dad sidee buu jidkiisa u garan karaa waa u dabin nin inuu nacasnimo ku yidhaahdo waa quduus oo uu dabadeed u nidraa inuu wax weyddiiyo boqorkii aqli lahu kuwa sharka leh wuu hufaa oo wuxuu dushooda marsiiyaa giringirta dadka ruuxiisu waa laambaddii rabbiga oo wuxuu baaraa caloosha meelaha ugu hooseeya oo dhan naxariista iyo runtu boqorkay ilaaliyaan oo carshigiisuna wuxuu ku taagnaadaa naxariis dhallinyarada xooggoodu waa ammaantooda oo cirrada odayaashuna waa quruxdooda garaaciddii nabro yeeshaa waxay dadka ka nadiifisaa sharka oo dilidda karbaashkuna sidaas oo kaley u gashaa caloosha meelaha ugu hooseeya